bismillaahi araxmaan iraxiim waa subaxnimo khamiisa taariikhduna ay ku baagan tahay kow iyo tobanka febraayo sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka kuna soo dhowaada warkii oo kooban madaxda ugu sarraysa dalka iyo wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa si kale goonigooniha muqdisho ugula kulmay wafdi ka socday ururka jaamacadda carabta ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya ayaa sheegay in dowladda ay dhibaato weyn ka haysato kalluumaysiga sharci darrada ah ee ka socda biyaha dalkeenna soomaaliya taliska ciidanka badda soomaaliya ayaa ka codsaday madaxda dalka inay kaalintooda ka qaataan dhismaha iyo tayaynta ciidamada badda ee dalkeenna soomaaliya wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa heshiis laba sana ah la saxiixatay hay-adda caafimaadka adduunka ee markii magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaano w h o kaas oo wax looga qabanayo caafimaadka dalka taliska amisomna waxa ay ka digeen weerar ka dhan ah shacabka oo ay maleegayaan kooxda argixisada ah ee al-shabaab dowladda turkiga ayaa ku eedaysay maraykanka taageerada ay siiso kurdiyiinta dalka suuriya
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjadda f m ka ee dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aaladda satellaytka adduunkao dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life stream guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa rediyo muqdisho ka dheeho boggeena rediyo muqdisho dotnet iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka rediyo muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
intaasina waxay ahaayeen dhegaystayaal qodobadii warkeenna ugu doorka roonaa haatanna ku soo dhowaada isagii oo dhan madaxda ugu sarraysa dalka iyo wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya ayaa muqdisho waxa ay kula kulmeen wafdi ka socday ururka jaamacadda carabta madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud guddoomiyaha baarlamanka federaalka soomaaliya brofesor maxamed sheekh cusmaan jawaari ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaarke iyo wasiirka arrimaha dibadda iyo dhiirigelinta maalgashiga cabdisalaan hadliya cumar iyo wasiir ku-xigeenka wasaaraddaasi ayaa si kale gooni gooni ah ugu qaabilay xafiisyadooda caasimadda muqdisho wafdi sare oo ka socday ururka jaamacadda carabta oo hogaaminayay ergaga xogeyaha guud ee ururka jaamacadda carabta u qaabilsan afrika ahna madaxa qaybta afrika ee iskaashiga carabta iyo afrika zaa'id al zabaan wafdigan iyo madaxda qaranka ayaa waxa ay ka wada hadleen xoojinta kaalinta ururka jaamacadda carabta uu ku leeyahay taageerada soomaaliya iyo fulinta mashaariic wax ku ool ah oo laga fuliyo dalkeena soomaaliya wafdigan ayaa si la mid ah waxa ay kula kulmeen magaalada tan muqdisho madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug cabdikariin xuseen guuleed waxaa la qorsheynayaa in wafdigani ka socda ururka jaamacadda carabta ay booqdaan ama booqasho ku kala bixiyaan gobollo ka mid ah dalkeenna soomaaliya si gaar ah maamulka la magacbaxay somalilan ee waqooyi galbeed soomaaliya iyo maamul goboleedka puntland ee soomaaliya ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalkeenna soomaaliya ayaa sheegay in dowladdu ay dhibaato weyn ka haysato kalluumaysiga sharci darrada ah ee ka socda biyaha dalkeenna sida warbixinta warkan uu kusii ambaqaadayo wariyahayaga maxamed yuusuf ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda soomaaliya mudane maxamed cumar cabdi qaalib oo ka qayb galay munaasabadda kontoni koowaad ee ciidanka badda ayaa sheegay in xaalufinta ugu baahan ay ka socoto badda oo ay maraakiibta oo ay maraakiib fara badan oo shisheeye ah ay ka qowlaystaan baddeenna soomaaliya waxa uu tilmaamay ra-iisul wasaare ku-xigeenka in dowladda soomaaliya ay wax badan ay ka qaban doonto islamarkaana lasii dhiirigelin doono oo la xoojin doono ciidamada badda soomaaliya
afarta shay ugu daran waynu ognahay maanta waxa ugu daran ee dhibaatada inaga haystaa ugu badan waa maxay waa kalluumaysiga sharci darrada ah iyo waxa lagu aasayo waxa taa ka sii daran iyaduna aan laga hadal hadee jeeraale waxa weeyaan coral reefska waxaan la yidhaahdo ama shacaabka la guranayo ayaa ayaa ka daran ee laga qaadanayo badaheenna laga guranayo inta ay maraakiibtu baabiinaysaa ka daran waxaasoo dhan waxa weeye waa ciidanka badda iyo ilaalada xeebuhu waxyaalaha ay u taagan yihiin inay ilaaliyaan bay ka mid tahay xukuumaddu sida ay yacni mar walbaba waxay u taagan tahay inay kor u qaaddo nolosha shacbiga iyo ciidamada intaba inaan kor u qaadno waa mid muhiima waana taa weytay u taagan tahay waana ku dadaalaynaa wax allaaliya wax kastoon qaban karayno inaan qabanno oo aan idinku kor ugu qaadno tayadiinna iyo maxaana daryeelkiinna laaki laakiin idinkuna mid baan idi- inay tahay inaad ogaataan mar walbaba waxaa tugba taagtii rogmay soomaaliya maanta waad ogtihiin xaaladda ay ku sugan tahay wax badan waxay naga xanibaya waxa weeye waa awoodda aynu dawlad ahaan ama shacbi ahaan aanu ki- aanu- aan ku qabsan karayno laakiin waxaan rabnaa inaan ka wada shaqayno qayb baa idinka idinku soo hagaagaysa ciidan ahaan annagana qayb baa nagu soo hagaagaysa inta qeybtiina ayaan doonaynaa inaan ma- idinkuna aad ka soo aad aad maxaa leedaha ku beegnaataan oo ilaalinta iyo horumarinta inaad qayb ka qaadataan be- xeeba- xeebaha iyo iyo badda soomaaliyeed maraakiib fara badan oo shisheeye ah ayaa si sharci dare ah uga kalluumaysta xeebaha waddanka soomaaliya waxayna dowladda soomaaliya horey gacanta ugu soo dhigtay maraakiib fara badan oo si sharci dare ah uga kalluumaysan jiray xeebaha waddanka soomaaliya iyadoo taa horey cabasho xoog badan ay ka muujiyeen kalluumaysatada soomaaliyeed
taliska ciidanka badda soomaaliya ayaa ka codsaday madaxda dalka inay kaalintooda ka qaataan dhismaha iyo tayeynta ciidamada badda sida warbixinta warkan uu ku eegayo waryahayaga cabdirasaaq shiine iyadoo magaalada muqdisho shalay si weyn looga xusay konton iyo guuradii kasoo wareegatay markii la aasaasay ciidamada badda soomaaliya ayaa taliyaha ciidamada badda genaraal madey nuurow furow waxa uu madax uu ka mid ahaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka uu ka hor sheegay ahmiyadda ay leeyihiin ciidanka badda isaga oo dhinaca kale sheegay in ciidamadu ay u baahan yihiin in kaalin muuqato oo dhinaca dhismaha iyo awoodda ciidamada ay ka qayb qaataan madaxda dalka
ciidanka badda difaaca xeebaha soomaaliyeed waxay qabanayaan hirgelinta sharciyada ilaalinta iyo qawaaniinta badda inay hirgeliyaan qawaaniinta badda ay la- maaragtay, ay- ay hirgeliyaan la dagaalanka burcadbadeedka kalluumaysatada sharci darrada ah sunta lagu shubaayo iyo eh, mukhaadaraadka argagixisada kulligood inay kala dagaalamaan badda iyo difaaca xeebaha soomaaliyeed macagta hariibaashay ku jiraan inay ilaaliyaan khayraadka badda ku jira oo aan cid aan dowladda federaalka soomaaliya aan u oggolayn inay qaadato oo ay ka ilaaliyaan dadka xoogga iyo ku qaadanaya iyo boobka iyo dhaca u geysanaya badda inay ka ilaaliyaan inay u gurmadaan badbaadiyaanna ee, dhibanayaasha badda dhexdeeda wax ku gaaraan intii awooddeena karaankeenna ah aan u gurmanno aan kana badbaadin inay hirgeliyaan ayna dhowraan shuruucda kalluumaysatada kalluumay oo ay dowladda federaalka soomaaliya ay u siisay fasaxa oo sharciga u wata oo ay dowladda soomaaliya ogoshahay inay maaragtay ay sharcigooda ku ilaaliyaan inay dhowraan hantida ilaaliyaan hantida qaranka iyo tan shacbiga soomaaliyeed ee ku jira biyaha baddo baddaas oo aad arkaysaan dherarkeedu la eg yahay saddex kun saddex boqol soddon iyo saddex kilomitir waxay maaragtay eh, ku fadhida laga soo bilaabo kenya ilaa iyo eh, waxay ku xigtaa eh, jabuuti inta u dhexaysa marka intaas waxay naga rabtaa inaan ilaalino waad ogtihiin baddeeni khayraadka ku jira aad iyo aad baa loo dhacaa waa la bilaqaystaa eh, waxaynu u baahan tahay in la difaaco marka shacbiga soomaaliyeed iyo dowladda federaalka iyo golaha wasiirada oo maanta ay nagala joogaan ra-iisul wasaaraha waxaan ka codsanaynaa in la xoojiyo ciidanka badda ee difaaca xeebaha soomaaliyeed si ay u ilaaliyaan khayraadka badda ee aana ilaahay nagu manaystay ee aan noo yaala oo aan maaragtay een, wixii- ama shidaal ha ahaado ama kalluun ha ahaado ama wax walba ha ahaadan Ee, badda aad arkaysaan waxay saddex jibaar ka weyn tahay dhulka soomaaliya ay ka weyn tahay marka khayraadka ku jiran waa ka oomagnahay waxaan rajaynaynaa insha allah in ilaahay hadduu yidhaahdo sanadkaas sanadkiisii wax la taaban karo ummadda soomaaliyeed aan tusno
howlo badan ayay qaadanaysaa in lasoo muujiyo awooddii mar ay lahaan jireen ciidamada badda soomaaliya kuwa oo ilaalin jiray khayraadka badda ku jira iyo gaadiidka mara biyaha soomaaliya haddaba codsiga ka soo baxay taliska ciidanka badda waxaa sii xoojiya codsigaasi taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed jenaraal maxamed aadan oo isna diray dhankiisa codsi ku aadan tayeynta ciidamada
waxaan codsanaynaa ciidanka badda soomaaliyeed oo maanta kaga jira marka la fiirsho istaraatiijiyada difaaca dalka kaga jira kaalin aad iyo aad u mudan kaga jira doctorainkeennana hadda kadib uu noqon doono kuwa uu isagu asaaska u yahay noqon doono waxaan rajaynaynaa sida uu taliyuhu sheegayey iyo taliyihii ka horreeyey ee ciidanka cirka ay sheegayeen waxaan rajaynaynaa ahmiyadda uu leeyahay in la siiyo oo aynan dhulka uun ku ekaane baddu waa ka weyntaa sida la sheegay intaasoo jeer dhulka khayraadka ku jiraana waa ka badan yihiin ka dhulka ee inoo muuqda
muddooyinkii dhexe dowladda dhexe ee soomaaliya waxa ay bilowday in ay soo saarto in loo dabaaldego xiliyada la aasaasay ciidamada kala duwan ee qalabka sida ee soomaaliya talisyadooda waxaana taas ay muujinaysaa in ay kor usii kacdo niyadda ciidamada iyo shacabka intaba
mahadsanid cabdirasaaq wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa heshiis laba sano ah la saxiixtay hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o kaasoo wax looga qabanayo caafimaadka dalka warbixinta warkaana waxaa goordhoweyd magaalada nairobi inooga soo dirtay weli ayaga halkaasi inooga soo warantaa cosob xuseen aadan shirkani oo muddo saddex maalina ka socday magaalada nairobi ayaa hay-adda caafimaadka ee adduunka w h o iyo wasaaradda xukuumadda soomaaliya ee caafimaadka ay ku kala siixdeen heshiis laba sano ah oo lagu horumarinayo caafimaadka dalka soomaaliya ansixidda heshiiskan ay ku kala siixideen w h o iyo wasiirka caafimaadka xukuumadda soomaaliya dhaktar xaawo xasan maxamed ayaa goobjoog ka ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka dhaktar cabdiqani sheekh cumar iyo xubno matalaya caafimaadka maamulada ka jira gobolada dalka soomaaliya madaxa w h o ee soomaaliya dhaktar galaam oo heshiiskaasi saxiixay ayaa waxa uu ka warbixinayaa heshiiska labada sano ee lagu horumarinayo caafimaadka dalka
uh, in signing the two years operational plan for WHO cooperation and support to the Ministry of Health of Somalia.
waxaan halkan ku kala saxiixanaynaa qorshaha labada sano ee heshiis ay wada gelayaan WHO iyo wasaaradda caafimaadka dowladda Soomaaliya aad baan ugu faraxsanahay WHO muddo dheer ay caawinaysa dowladda Soomaaliya waxaana maanta kala saxiixanay laba sano oo qorshe ah oo markaasi WHO ay ku taageerayso Soomaaliya qorshaha labada sano ayaa ah mid lagu horumarinayo caafimaadka guud gaar ahaana ka hortagga cudurrada la isqaadsiiyo sida h i v-ga iyo cudurrada kale iyo horumarinta tayada nolosha dadka iyo waxa caafimaad darida ku keeni kara iyo sidii loola tacaali lahaa iyo arrimo kale oo fara badan oo ku saabsan caafimaadka soomaaliya
wasiirka caafimaadka xukuumadda soomaaliya xaawo xasan maxamed ayaa iyaduna ka warbixinaysa heshiiska waxayna sheegtay in heshiiskan wax badan ka bedeli doono xaaladda caafimaad ee dalka soomaaliya
waxaan aada ugu faraxsanahay maanta inaan heshiis laba sano ah aan la saxiixanay ururkan u qaabilsan caafimaadka adduunka oo la yidhaahdo w h o barnaamijkan waa barnaamij laga soo shaqeeyey wax badan oo ka hadlaya qorsho howleedka labada sano soo socda laba kun iyo lix iyo tobanka ilaa laba kun iyo toddobiyo tobanka markii wadahadal lala yeeshay dowlad goboleedyada dadka caafimaadka ka shaqeeya dhakhaatiirta dowladda dhexe qof walba markaa howl ku lahaa caafimaadka adeega caafimaadka yaa waxaan aruurinay xog baahida noo sheegaysa soomaalida ay leedahay marka taana waxaan iyadana waxaan ku soo darnay aan ka fiirsanay waxyaabihii siyaasadda caafimaadka soomaaliya ku jiray oonan ka hadalnay oon ballan qaadnay inay siyaasadda wax ka qabato marka waxaan aada muhiimad gaara siinay waa shan qodob shantaas qodoboo kan koowaad uu yahay waxaa la yidhaahdo communicable disease cudurada layska qaado weliba aad ka xoogga loo saarayo tallaalada ilmaha markay yaryihiin cudurada jadeecadoo kale maxaa la dhihi jiray waxyaabahan boliohoo kaleetan ilmaha naafeeyo kale marka intaasoo dhan ilmaha in helaan talaaladay u baahnayeen taasi waa midka koowaad communicable diseases oo arrintaas xooga saaraysa non communicable disease wax la yidhaahdaa jira iyadana oo sida cudurka xanuunka maskaxda oo kale qofka markuu xanuunsan yahay oo kale cudurada kale oo aanan qofka laisku daaran laakiin qofka biniaadanka uu ku dhaco in wax looga qabto u baahan iyadana muhiimad gaar ayaa la siinayaa in caafimaadka gaar ahaan dadka noloshooda si u nool yihiin iyo dhibaatooyinka uu ku keeni kara caafimaad ahaan ayadana runtii waxaan rabnaa inaan wax ka qabanno oon dadkii la wacyigeliyo loo sheego waxyaabaha caafimaad darada keenaya iyo waxyaabaha runtii ay ka qaban karaan iyo sidii wax uga gaari karaan nafsadooda xaaladooda caafimaad inaysan si xun aysan noqonin cusub xuseen aadan telefishinkii radiyaha qaranka magaalada nairobi
taliska ciidamada amisom ee howlgallada ka wada dalkeena soomaaliyana waxa ay ka digeen weerar ka dhan ah al-shabaab oo ay maleegayaan kooxda argixisada ah ee al-shabaab war qoraal ah oo taliska ciidamada amisom ay soo dhigeen barta bulshada ee twitter-ka ayay uga digeen weeraro argagixiso oo al-shabaab ay ka geystaan dalkeena soomaaliya iyagoo adeegsanaya dareeska iyo qalabka ciidamada amisom amisom ayaa xustay in weerarkaasi ay ujeeddadiisu tahay inay isku diraan ama ay iska hor keenaan shacabka iyo ciidamada amisom amisom waxay sidoo kale tilmaamtay in dareeska ay isticmaalayaan amisom dareeska ay u isticmaalayaan falalkaasi argagixiso ay al-shabaabku ka heleen saddex xero ay ay weeraro ka fuuliyeen sanadkii hore kuwaas oo ay lahaayeen ciidamada amisom islamarkaana ku yaalay koonfurta dalkeenna soomaaliya halka warkaa idinkala socotaan dhegeystayaal waa radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya dowladda turkiga ayaa ku eedeysay maraykanka taageerada ay siiso kurdiyiinta dalka suuriya madaxweynaha dalka turkiga rajab tayib erdogan ayaa dowladda maraykanka ku dhaliilay taageerada ay siiso kurdiyiinta dalka suuriya madaxweynaha turkiga waxa uu sheegay in dowladda maraykanka oo aan argagixiso u aqoonsanayn xisbiga kurdiyiinta suuriya ee democratic union ay keeni doonto dhibaato ka abuuranta gobolka oo dhan dowladda turkiga waxa ay ku doonaysaa ku doodaysaa in xisbigaasi democratic union oo maraykanka ka gacan siiya la dagaalanka kooxda daacish ee dalka syriya uu yahay farac ka mid ah jihadii kurdiyiinta ee la mamnuucay hadal madaxweynaha turkiga mister erdogan ayaa imaanaya xilli turkiga uu wajahayo cadaadis xoogan oo ku saabsan in dalkeeda ay u ogolaato in ka badan soddon kun oo qaxooti suuriyaan ah oo ku xaniban xadka turkiga iyo suuriya warkii oo aad kala socoteen dhegeystayaal radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya aroornimadan intaa ayuu inagaga dhan yahay hase yeeshee ciddii u seego warkan ammaan ka bogan waxay mar kale dib uga daalaan kartaa bogga internetka ee aanu ku leenaha oo ciwaankiisu yahay radio muqdisho dot net